guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weli magaalada muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka soomaaliya waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey mudanayaal tiradoodu gaarayso laba boqol iyo afar xildhibaan waxaanay guddigu sheegeen inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka ilaa inta laga gaarayo afar iyo tobanka bishan oo ku astaysan wakhtiga loo qorsheeyey in la dhaariyo xildhibaanada baarlamanka koow iyo tobanaad ee soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal mawlid mataan ayaa sheegay in shahaado bixinta xildhibaanada ay barbar socoto u diyaargarowga qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada isagoo intaasina ku daray in cid kasta oo ka maqnaata madasha dhaarinta aan loo joojin doonin waxaana kuwa maqan uu ugu baaqay inay shahaadooyinkooda soo doontaan bismillahi raxmaan raxiim waxaa weli xarunta guddiga fiid erbod hotel ka socda shahaada siintii xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee labada aqal taasoo talada guud ilaa iyo hadda shahaadada qaadata ay tahay laba boqol iyo afar mudane waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo taasoo loo mudlanaa afariyo tobanka bishan sida guddiga hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta afariyo tobanka hadduu ilaahay idmo qabanqaabadaasi u diyaargarowgaas ayaa lagu jiraa waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aanna soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyaddooda ay u gutaan runtii xildhibaan soo gaar xarunta shahaadadaada qaado mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imaab xarunta shahaadadaada qaado eedhikaarkaada qaado u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cakirnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo guddiga doorashooyinka ayaa ku adkaysanaya in kooramku uu buuxo islamarkaana afar iyo tobanka bishan ay lama huraan tahay in la dhaariyo xildhibaanada xilli ay gadood ku jiraan xildhibaano tiradoodu kor u dhaafayso toddobaatan xubnood oo lagu soo doortay magaalooyinka baydhabo iyo baraawe oo ka tirsan koonfur galbeed haddaba maamulka koonfur galbeed oo goobta ka maqan suurtagal ma tahay in munaasabadda dhaarinta xildhibaanada la qabto su-aashan ayaa waxaa ka jawaabaya cabdi cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya sidaad og tahayba waxaa lagu dhisay oo ilaa hadda ku dhisan tahay oonaan weli ka guurin waxaa la yidhaahdo four point five waad og tahay oo dee in muddo ah waxaan ku soconnay four point five kaas four point five kuna inkastuusan hadda constitutionkeena ama sharciyada uusan ku qornayn haddana waa gentleman agreement waa wax soomaaliya islaaf garatay oo isku heshiisa weeyey waxaa kaloo jiro oo dee iyadana runtii sharciya inay jiraan maxay ahayd maamul goboleedyo lagu heshiiyey oo soomaaliya ay ku dhisan tahay federaal ay maamul goboleed ay ku dhisan tahay sidaa darteed marka runtii iyadoo marka four point five kii ay mid maqan tahay oo three point five keliya ay joogto runtii anigu ma qabo in la dhaarin karo mana garan kara dee si looga boodi karo muxuu ahaa four point five kii gentleman agreementiga ahaa ee safgaradka lagu sameeyey qodobka labaadna dee haddii state dhan uu maqan yahay ama maamul goboleed dhan uu maqan yahay hawada ka maqan yahay haddana inti kale in la dhaariyo oo la yiraahdo maamul goboleedka waa laga maarmaayo intaa kale hala dhaariyo taasina runtii macquul ilama aha xaaladda soomaaliyana waa xaalad runtii iska sensitifa oo aad maxay ahayd u baahan in la dhowro oo la ilaaliyo marka anigu waxaan isleeyahay sidaa darteed waxay u baahan tahay in la isu jijiido in maxay ahayd jid kasta loo maro in maxay ahayd sidii xal loo raadin lahaa oo xalkaa loo heli lahaa oo loo qancin lahaa cidda maqan loogu qancinayo kasoo qayb gasho la raadiyo laakiin ma qaba in laga tashto oo go-aan laga gaaro maamulgoboleed dhan oo maqan doorashada soomaaliya oo muddo dheer soo jiitamaysay ayaa iminka maraysa heer gebagaba ah walow ay jirto ismaandhaaf u dhexeeya golaha wadatashiga qarankaas oo ku aadan hannaanka loo marayo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho